sida uu qorayo hanaanka doorashooyinka baarlamaanka labada aqal sanadkan ayaa loo qorsheeyay inay ka dhacaan xarumaha dowlad goboleedyada dalka sida puntland galmudug jubbaland iyo koonfur galbeed hase ahaatee dhismaha maamulka hiiraan iyo shabeellada dhexe oo aan la dhammaystirin ayaa keentay in weli aanay caddayn goobta lagu qabanayo doorashada xildhibaanada qaran u matali lahaa goboladaasi taasoo saameyn ku yeelanaysa habsami u socodka hanaanka doorashada ummadda reer hiiraan wax kastoo imkaaniyaada ee cadaado leedahaan leenahay balweyne ay leedahay wax kasta ay leedahay baydhabaan leenahay wax kasta kismaayo leedahaan leenahay ciidamadayaa jooga dowladda maamulka dowladda ka jiro duwabkiyaa joogo amisoonaa joogto sabab looga cararo in lagu qabto baladweyne ma jirta marne marka waxaan leenahay maadaama dadku ay u diyaargaroobeen in xildhibaanadooda ayaga ay soo xushaan xildhibaanadooda ayaga inay isbartaan magaaladooda ee lagu qabto waxaan leeyahay madaashta somalia waxaan ka codsanayaa inay waajibaadkoodii dalka ay mas-uuliyadda qaateen ay fuliyaan dadku waxay ka sugayaan in goobihii lagu qabana lagu diyaargaroobo xildhibaan maxamed xasan ibraahim qoono oo ka soo jeeda gobolka hiiraan ayaa v o a uga waramay jahwareerka ka jira xulista xubnaha baarlamaanka hiiraan ee shabeellada dhexe u matali lahaa aqalka hoose iyo midka sare jahwareerka ka jiro xulitaanka baarlamaanka xubnaha gobolka hiiraan iyo shabeellada dhexe aad iyo aad ayaan horta uga xunnahay annaga haddana xildhibaanada soomaaliyeed gaar ahaan xildhibaanada kasoo jeeda gobolka hiiraan maantana aan aqoonin meel la dhigaayo kuraastooda aad iyo aad uga xunnahay jahwareerkaasna waxaa sabab ah oo keenay madasha soomaaliyeed oo qaadatay awoodihii dalka u dhexeeyey sida go'aanka baarlamaanka sida go'aanka xukuumadda sida go'aanka madaxtooyada madal ayaa la sameeyey soomaali matasho madashuna way qeexday arrintaas marka ilaa hadda ma fahamsanin sababta waxyaabihii madasha ay gaartay kalfadhiyadii hore samay jireen waxay dhaheen baladweyne iyo waxaa lagu qaban doonaa jowhar ilaa hadda marka ma xaqiiqoobin arrintaas iyadaa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka labada gobol oo dhowaan ku kulmay magaalada muqdisho ayaa isku raacay in muqdisho ay u arkaan meel ka madax bannaan khilaafka dhinacyada labada gobol inkastoo guddiga doorashooyinka dadban ay tala ahaan taa horey ugu soo jeediyeen hase ahaatee uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya cumar cabdirashiid uu sheegay in go-aanka gaaridda ay tahay mid u taala dowladda federaalka guddiga doorashooyinka dadbanna looga baahan yahay inay wadatashi la yeeshaan odayaasha dhaqanka dabadeedna dib ugu soo celiyaan dowladda federaalka sababta xukuumaddu ra-iisul wasaaruhu horta waxa weye waa federaal xukuumadda isagaa xukuma laakiinse deegaan walba meesha ay ku qabsanayaan iyaga ayaa ka go'da haddii qabaa'il reer hiiraan ka mid ah ay doonayaan in lagu qabto halkaas ogaaskoodana u go'aamaya tirada ay leeyihin halkaasaa loogu geeya haddii la rabo xildhibaan maxamed maxamuud ibraahim goodir oo ka soo jeeda labada gobol ayaa sheegay inay muhiim tahay in loo hogaansamo go'aankii odayaasha dhaqanka ay horay u gaareen horta wax walba waxay ku xirantahay rabitaanka dadka ma ahan xukuumadda rabitaanka dadka inay ka hor imaada ma ah lixiyo toban ogaas iyo wabarro ayaa waxay isku raaceen in muqdisho lagu qabto annaga kaasaan u hogaansamaynaa dowladda haddii ka timaaddo warka ay gaareen shalna way la kulmeen ra-iisul wasaaraha waxay la kulmeen gudoomiyihii baarlamaanka mowqifkoodana oo caddeeyaan anna mowqifka odayaasha dhaqankeenna ku go'an sidoo kale xildhibaan bashiir cadow calasow oo ka soo jeeda gobolka shabeellada dhexe ayaa ku taliyey in la qaato go'aan midaysan si doorashada ay isku waqti u dhacdo maadaama aanu weli dhammaystirnayn dhismaha maamulka hiiraan iyo shabeellada dhexe waxay ila tahay inay tahay waajibaad laga daahay oo abuuray buuq iyo iska dabahadal fara badan abuuray ilaa ay iska daba hadlaan odayadii dhaqanka ee ku jiray oday iyo xukuumaddii qayb ka mid inay iska daba hadlaan oo qolaba ay meel ku sheegto guddigii si uu u hadlo mar kalena uu si kale u hadlo saas darteed waxay ila tahay jihawareerkaas si loo baabi'iyo in go'aan kama dambaysa la qaato oo aysan labada gobol xildhibaanadoodu aysan ka harin xildhibaanada gobolada kaleeto xubnaha baarlamaanka federaalka siyaasiyiintii odayaasha dhaqanka ka soo jeeda gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa aad ugu kala aragti duwan goobta lagu qabanayo doorashada xildhibaanada qaran labadaasi gobol qaar ayaa u ololeynaya magaalada beledweyne qaarkood jowhar oo madasha shirka ay haatan taallo halka qaarna ay muqdisho u arkaan meel labada gobol ka madax bannaan anigoo ka feerinaya maslaxadda guud ka feerinayo dadka wax dooranaya oo ergada iyo dadka la dooranaya iyo dadka danaynaya inay ka qayb qaataan si walba uga qayb qaataan ee anoo feerinayo maadaama uunan maamulkii weli dhisnayn oo aan laysku raacsanayn magaalo laysku raacsan yahay oo caasimadu haysan jirin weli in lagu qabto magaalada caasimada ahee dadka dhan udhexaysa oo labada gobolba mid gooni yani ukhusaysa aysan jirin in lagu qabto dhinaca amniga dhinaca lojistikada nafsadeeda oo dee goboladii gobollo colaad iyo shabaab ku hareeraysan yahay intooda badan ay iska yihiin si kastoo ay tahay waxaa jiro xubno qaba in xalka uu ku jiro in laga warsugo dhammaystirka maamulka hiiraan iyo shabeellada dhexe haddii ayan taa dhicinna ay xukuumaddu la timaado xeelad ay isugu keeni karto dhinacyada siyaasad ahaan ku kala durugsan saynab abukar maxamed v o a muqdisho